Maamulka masjidka Mustafa ee magaalada Allaabady ayaa lagu wareejiyay agabka soolarka cadceedda ku shaqeeya kaasi oo loogu talagalay in lagu iftiimiyo masjidkan isla markaana ay ku deeqeen dhalinyaro iyo qurbo-joog ka soo jeeda deegaanka. Qalabkan soolarka ayaa waxaa baahi badan u qaba masjidka, kaasi oo horay aan u lahayn leerka ama iftiinka. Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada la soo wakiishay soolarkan ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu leeyahay agabkan soolarka.
maanta waxaana soo gaadhay wax lala baxo wixii ugu khayrka badnaa oo masaajidkan oo ka arradnaa xagga nalka leydh la-aan iyo iftiin la-aan oo xilliga midowga iyo salaadaha xilliga habeenkii iyo subaxii oo kale ay caqabad weyni naga haysatay jamcana ay ka haysatay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan uga mahad celinaynaa muxsiniinta la soo baxay sadaqadaa wax lala baxa ugu wanaagsan ee masaajidkaa iyo beytkaa ilaahay soo geliyey wixii aada la soo baxdeenna way soo gaadhay maantaba wuu shaqaynayaa wakiilkaa uga ahaa qurbajoogta iyo qulquljoogtaba sadaqada ay la soo baxeen masaajidkii wuu shaqaynayaa ka maamulahaana waan uga mahad celinaynaa Qaar ka mid ah culimada iyo odayaasha degmada Allaabady ayaa bogaadiyay.
ilaahay baa mahad leh inoo suurtageliyey maanta inuu soo gaadho adeegii masaajidkaa lagu iftiiminayey waxaa u mahadnaqaynaa oo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa eh, day ka soo qayb qaatay walaalihina qurbajoogta iyo qolqoljoogtaba waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa eh, dumar qurbajooga ugu horeyso jawaahir cali nuur oo labadaa bayteri ee ugu miisaanka culus alaabtaa maanta la keenay soo bixiyey marka hore ilaahay baa mahadle ilaaha nimcooyinka faraha badan leh nagu manaystay allahaasaa mahadle mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa masaajidkan cid alla ciddii ka howl gashay sidii uu u heli lahaa laydh iyo weliba dayrkaasoo ka horreeyey
maanta inoo suurtageliyey dadka muxsiniintii la soo baxay ee soolarada masaajidkii ilaahay lagu iftiiminayo masaajidkaasoo si aada ugu baahnaa waxa weeye maadaama degmadu ay tahay degmo bilaa leyra dadkaasi muxsiniintii lasoo baxay waxaa leenahay jasaakum allahu khayra khayra jasaa halkaad ka soo saarteen ilaahay wax khayr qabaha idiinku bedelo aada iyo aad baad ugu mahadsantihiin Adeegyada soolarka iyo iftiinka ayaa ka mid ah waxyaabaha aas-aasiga u ah nolosha aadanaha, isla markaana ka qayb qaata badqabka bulshada xilliga habeenkii.